raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacna wanaagsan halkani waa dalsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya xildhibaanada labada aqal ee ku matala baarlamaanka federaalk ee soomaaliya koonfur galbeed ayaa sheegay waxay magaalada fuddur ee gobolka bakool ka dhacay laga soo horjeedo qarannimada soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya qodbod ka jeediyey markuu xafladda shalay ka dhacday safaaradda dowladda dalka turkiga ee ku leedahay magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in laga bilaabo magaalada hubka dhigisguud gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa u magacaabay wacdaaga dhinaca caafimaadka cadale inuu noqdo la taliyiisa arrimaha bani-aadinimada ee xalka waara ee dadka barakacayaasha masiibooyinka qodobada ah dibadda ah wararkeenna aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya israa'iil oo bilowday inay dib u howlgeliso ciidankeeda kadib markii ay duqeymo ay ka felisay qaybo ka mid ah marinka rafax
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran xildhibaanada ku matala deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaanay shir ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay in qarannimada soomaaliya ay tahay lama taabtaan xildhibaanada oo shirkooda ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku cambaareeyay falkii shalayta ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool oo shacabku iyagu ay ku muujiyeen inay taageersiina dowladda etoobiya inay kasoo horjeedaan dowladda masar xildhibaanada labada aqal ayaa sheegay in dadka ku dhaqana degmada xudur ee gobolka bakool iyagoo marnaba aysan kasoo horjeedin midnimaday qaritaan iyo weliba jiritaanka dadnimo ee soomaaliya ee maamulka degmadu ku qasbay dadkii inay soo baxaan laakiin aragtidooda aan la weydin waxaay ka qabaan joogitaanka ciidamada etoobiya iyo maatinka ku masar iyo weliba sidoo kale qarannimada dhuleed iyo badeed iyo sidoo kale jiritaanka dhulka soomaaliya xildhibaan balaag oo ka mid ah xildhibaanada aqalada aqalka hoose ee dowladda soomaaliya kana tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya laga soo hortoodo deegaanada koonfur galbeed ayaa sheegay in wixii shalay degmada xudur ay ka dhacay ay ahaayeen waxaa lagu tilmaamo in ay ahayd khiyaano qaran islamarkaana ku kacay maamulka madaxweynaha uu ka yahay cabdicasiis lafti gareen ee koonfur galbeed xildhibaan balaag oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin shirkeena jaraa-id waxa uu ka saabsan yahay sidaad waad ogtihiinba dhacdo maanta ka dhacday degmada xudur ee gobolka bakool aragtida xildhibaanada gadaasheyda taagan iyo kuwo badan oo kale oo degaan doorashadooda ay tahay koonfur galbeed dhacdadaas ku saabsan ayaanu wax ka dhihi doonaa shirkeena jaraa-id arrintaas uu ku saabsan yahay wuxuuna u qoran yahay sidastan shir jaraa-id soddonkii bishii sideedaad labada kun iyo afariyo labaatanka annagoo ah xildhibaanada golaha shacabka ee ku matela shacabka deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maantoo ay taariikhdu ahayd soddonka bishii sideedaad labada kun labaatan iyo afarta shirkeena jaraa-id wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii maanta ka dhacday gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur taas oo ay soo abaabuleen maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed taasoo looga soo horjeeday jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sawirada iyo muuqaalada maanta ka soo muuqday warbaahinta qaar sorry warbaahinta qaar kuwa oo lagu kuwaasi ma ahayn kuwo lagu matelayay guud ahaan shacbiga reer koonfur galbeed gaar ahaan reer reer degmada xudur sidaa la wada socono degmooyin badan ayaa oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay ka mid tahay degmada xudur ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ku jiraan go'doon ay geliyeen khawaariijta nabaddiidka ah sidaa darteed waxa aan dareemi karnaa cabsida iyo welwelka amni ee ay ka qabaan ay ka qabaan shacbiga degaanadaas iyadoo ay ahayd in maamulka koonfur galbeed ay ka xoreeyaan khawaariijta ku habsatay degaanadaas iyagoo kaashanaya dowladda jamhuuriya dowladda federaalka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sida la wada ogyahay khawaariijta ee loogu xoreynayay gobollada iyo degmooyinka dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku dhawaaqay waxay ka bilowdeen dhammaan dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo koonfur galbeed oo diiday in ciidamadii la geyn lahaa iyo saanadii loogu talagalay dib uxoreynta deegaanadaas dib u xoreynta deegaanadaas sidoo kalena taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu diyaariyey ugu yaraan laba guuto iyo dhismo xero cusub oo lagu dhisi lahaa magaalada baydhabo taas oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada gaarka ah ee danab balse sidii horeba maamulka waxay si cad u diideen in qorshaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu soo jeediyey la rabay in ciidamadaas lagu tabo ayay ka hor yimaadeen soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe oo shalay ka qayb galay xafladda jamhuuriyadda turkiga oo iyadoo la aasaasay xilligan oo kale soddonka bisha aynu ku jirnay agosto ayaa shalay waxaa ka qayb galay kusimaha ra-iisul wasaare ahana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka xildhibaano iyo wasiiro ka tirsana dowladda iyo weliba safiirada dulalka soomaaliya dibadda u fadhiya iyadoo ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin kale gudoomiyaha baarlamaanka khudbad dhinacyo badan taabanayso xafladaasi isagoo ka jeediyey ayaa sheegay anigoo ku hadlayo magacayga magaca golaha baarlamaanka soomaaliyeed magaca shacabweynaha soomaaliyeed anigoo ku hadlayo waxaan hambaliyo u soo jeedinayaa walaalaheen turki guusha ay gaadheen boqol iyo laba sano guurada ee hadda laga joogo shacabweynaha turki iyo dhammaan ummaddaas guush u soo hoytay uu hogaaminayey kamaal ataturki guushaas oo noqotay guul caalamka saamayn ku yeelatay dadka nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel iyo xorriyad ku noolashada dadka jecel caalamka joogdhan guul u noqotay baan ugu hambalyaynaya aniga oo magacaygii magacaas ku hadlaayo waan runtii maalin sharaf dhammaanteen inoo ah inaan kala qosoo qiibgalno walaalahayn guusha taariikhdiga maalintaas ay gaareen muddadaas laga joogo ilaa hadda maaragtay arrintaas oo noqotay arrin taariikh caalamka saamayn ku yeelatay aan is leeyahay waxa lagu daydana ah adduunyada waan ognahay wakhtiga haddaan joogno weli meelo maaragtay dhibaatooyinkaas ay ku taagan yihiin ka taagan yihiin iyo adduunka oo ka muuqdo yacni soomaaliya keliya ahayn mase caalamka dhammaan dhammaantiis dareen badan ay jiraan waxaan leenahay dowladda walaalaha turki waxaan ognahay cadaalad raadinta nabad raadinta caalamka maaragtay door fiican inay ka qaadanayso waxaan leenahay waa kugu garab taaganahay arrintaas dadaalka ad u gasheen waa idinkugu mahadcelinaynaa guushiina guul caalamkaay noqotay waxaan leenahay ku dadaala jadwalka haddaad ku socotaan oo aad caalamka u garab taagan tihiin ummadaha dhibaataysan sidii dhibaatadaas ugu bixi lahayn dadaalka aad ku jirtaan waa idinkaga hambalyaynaya waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto fursaddan caalamka maanta aan ku noolnahay dareen badanaa jira yacnii waxyaalo badan ee adduunyada ka socdo dowlado wiila shacab weyn shacab badan oo wiila dhibaato ku noolna waa jira dowladihii caalamka u waaweynaa oo waxaan arkaynaa hadalla xun hawada lasu marinayo caalamka dareen weynaa ka jira nabadda waxaa dhankeeda yaqaana qofkii dhibaato arkay baa nabad waxay tahay ayaa garanaya laakiin dadka weligood barwaaqi nabad ay ku jiraan nabadda faa'iideeda ma yaqaanaan marka maadaama maanta munaasabad aad u qiibadan aan joogno dowladaha caalamka maaragtay dowlad saameyn kule munaasabadeeda aan joogno runtii waxaan aniga leeyahay dowladaha caalamka adduunyada in nabad lagu dadaalo waxyaalaha caalamka ka muuqda oo dareenka shacabweynaha caalamka kicinaya oo laisleeyahay maxaa soo socda maxaa soo socda dareenkaas in hoos loo dhigo guud ahaan anigoo magaca soomaaliyeed ku hadlaayo maalkii ummadda soomaaliyeed aan maanta meesha ku jooga aan magacaas aan ku hadlaayo waxaan leeyahay caalamka dowladaha waaweyn inay dejiyaan wax dadaal dagaal ay saameen dadad baa waxay ku hadlaayaan dagaalka adduunyada dagaalka sida adduunka soo socda aa bilaaya soo socota caalamka ka socda arrintaas waxaan leenahay ha laga waantobo qof kasta ku jiro qof yar iyo qof weyn qof awoodlay qof tabardan qof dagaaldan ugu jirta ma ma jiro caalamka ku nool ma jiro arrintaasna anigoo magaca soomaaliyeed ku hadlaya waxaan leeyahay nabad caalamka u jeesto yaan hubla isugu faanin yaan gumaysi adduunka hadda la raadinin annagoo waktigan hadda aan joogno cid kastoo inay cid gumaysta rabtan inay ka waantogto cid kastoo inay dad disho dad dhacdo yani hub ku faanta inay qabtoon waxaan u soo jeedinaya caalamka nabad nabad baa caalamka lagu deegaa nolol wanaagsan nabad ay ku jirtaa madaxweynaha dowladda turki dhammaan mas-uuliintooda shacabweynaha turki nabad raadinka caalamka ugu jiraan dadaalka ay ugu jiraan waa idinku mahadcelinaynaa waan idinku garab taaganahay allah idin guuleeyo guusha aad gaarteen guul ayna wada tahay
gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo idaacadda dalsan ciidanka yuhuudda ayaa durbo bilaabeen weerar ay ka fulayeen qeybo ka mid ah marinka rafax iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina ah netanyahu isagu uu tegey halka lagu magacaabo filadelfiya ee xuduudaha dalalka masar iyo falastiin ay wada wadaagaan isagoona sheegay in ciidanka yuhuudda aanay halkan lamarama halkaasi ay ka bixi doona islamarkaana ay ku sugnaan doonaan si walbo la isugu day in ciidanka yuhuudda halkaasi laga raro guud ahaana warkii subaxnimo idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaa ee wanageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talal hel